qaar ka mid ah bukaanadii dhaawacyadu ka soo gaareen qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana gudaha dalka wax looga qaban waayey ayaa maanta loo qaaday dalka sacuudiga si halkaasi loogu soo daweeyo dadkan ay dowladda federaalka u qaaday dalka sacuudiga ayaa tiro ahaan waxa ay gaarayaan afar iyo toban qof waxaana soo ururiyey guddi ay dowladdu u saartay inay cisbitaalada magaalada muqdisho kasoo xulaan dhaawacyada ugu halista badan kuwaasoo u baahan adeeg caafimaad oo dibadda ah agaasimaha cisbitalka madiina dictor maxamed yuusuf oo ka mid ah guddi ay dowladda u saartay la socoshada bukaanada kusoo dhaawacma qaraxyada magaalada muqdisho oo maanta saxaafadda la hadlay ka hor inta aan la qaadin dhaawacyadan ayaa ka warbixiyey xaaladooda iyo xarumaha caafimaad ee laga kala keenay bukaano oo aan markii aan baaritaano ku soo badnay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin nasiib dadkii waa soo aruurinay mudday isbitaalka jiifeen maanta waa la qaadaa waxaa loo qaadayaa dowladda dalka sacuudiga sacuudi arabiya loo qaadayaa waa la soo daaweynaa arrintaasito waxaa waaye arrin oo aan ku faraxsannahay bukaanadii in la qaado oo la daaweeyo tirada maanta la qaadayo waxaa waaye afar iyo toban qof waay dumar oo dhan waxaa ku jirto hal gabar hal islaam baa ku jirto oo dhaawac xun madaxa ka gaaray inta kale waa rag badidooda isbitaalka madiina waaye intaana ka ahayn saddex bukaan oo isbitaalka digfar laga keenay inta kale waa isbitaal madiina kaysanaya hal qabta kale waxaa waaye isbitaalka madiina waaye dhinaca kale maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dadkii sagaal iyo tobankii februari ee sanadkan ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada wadajir qaybna ka ah bukaanada maanta nasiibka u yeeshay in loo qaado dalka sacuudiga ayaa v o a uga waramay dareenkiisa waxaan kusoo dhaawamay qarax oo qaraxii u horreeyey markii doorashada dowladdan hadda jirta la dooranayay qaraxaasoo ka dhacay degmada wadajir gaar ahaan degmada kaawgudey alxamdulilah afar bilood iyo wax la jira ku jiray isbitaalkan maalintii u horreeyay aan dhaawacna madaxweynaha ballanqaad noo sameeyey ballanqaadkii afar bil iyo xooga waan sugaynay alxamdulilah marka ballanqaadkii annagoo guryahayna iska joogno oo ballanqaadkii hadda uu soo baxay ayaa nala wacay iyadoo baasboorra ay maqayiin sidii maanta ku nimiday alxamdulilah dowladdaynoo gargaar noo fiisay iyo dowlad kale iyada noo gurmido saanim noo gurmido cali waa labada doob waa waa u mahadcelinayna insha allah dareenkayga maanta aad iyo aad u kacsan yahay boqolkii boqol dowladda in khayr calaas siiyo qorshahan maanta dalka sacuudiga loogu qaaday afar iyo toban ka mid ah bukaanadii ku dhaawacmay qaraxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka dambeysay ballanqaad uu horay ugu sameeyey dadkani madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho